asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu hiraabfeyle dhegeystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnima idcad raadiyaha baydhabo hayto qodobada warkaananka doorka roon waliba kumadaha dadkii ka dhaawacmay duqayntii ciidanka kenya ee dhowaan iyo kujaysadan gobolka geda oo weli bilashaanigeeka magaalada muqdisho dowladda soomaaliya weliba ee faahfaahiday howlgallada hangadi dembeeye ku socda shabeellada dhexe imaaraadka carabtiya weliba qaramada midoobey oo ku wada hadlaya arrimaha soomaaliya xisbiga kulmiya oo si kulalan ku hadlaya isbaxaysigii oo samaysadan xisbiyada mucaaradka somalilan akhbaaraadka bannaanka hiraabta sinhayna sarkaal ka diliyay weer xisqarxinhay weliba kadhiyah dalkaasi liibiya warkale hiraabfeyle dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaasni ow taariikhda waliba ka beegantaa todobada balalihaad sanadka labada kun labaati kowka dhegaystayaal hanas waliba hayna qodobada warkaana xiraabnimo anshoonka door koronay ns diyaar ee warka hiraabnimo intaas kusii faahfaahsan hiraafeyle dhegeystayaal ka bilowna qodobka warkaan xiraabnimadan weliba magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya la hadeersiiyey geeka qaarkumada dadkii ka dhaawacmay duqeymaha diyaaradeed ee dagaalka dowladda kenya markaasi ka dhowaan kujaysadan deegaanaha ku tirsan gobolka gedo hanaas oo weliba badan ay dhaawacyadiiyo geekalashane owlaada dadkan oo weliba qaba dhaawacyo shal duwaniyo weliba ay deereyna ilaa iyo lix owlaad welibana markaasi kasuganaana dhulbaadiya weliba kiyaala deegaano ku tirsan gobolka gedo walibana dowladda federaalk ee soomaaliya sheegtay in kenya markaasay si ku talagale markaas anduqayti dadkaasay weliba xoolodhaqatadaha ee walangalabsanaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya aadan xuseen gurey oo weliba kumadaha ay mas-uuliyiintii garoonka ka dhawaayay dhaawacyada owlaadan badan ay weliba sheegana in owlaadan dowladda kenya iyo guriyaasha ka duqaytay ee odana markaasi kamarmarsiyoodasi kenya inay ku tirsan tamison saasaatan mas-uuliyiinta weliba dhaawacyada hadhawaayo weliba sheegana in kenya lakala xisaabtamo doona xasuuqiya markaas kujaysati ee gobolka gedo waliba hadalyaday markaas intaas kasii dareena in markaas xuduudka soomaaliya iyo kenya uusii ku xirin islamarkaana kenya waltallaabo iyo an qaado korna saasaatan waltallaabo ee intaas si dhaafsanyeen kufuli doona gudaha soomaaliya taasayna eeta mid xadgudub ee weliba kenya ka xadgudubka ee dowladda soomaaliya dowladda kenya ayaa dhowrkii jeer oo weliba horay haysadaan oo kale weliba iyo duqeymo shalduunyaan kufulyana deegaano ku tirsan gobolka gado xanaaso weliba dhaliyi jiray inta badan khasaara welibana duqeymaha intiyo badan ku waxyeelo waayay dad shacbe ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba iyo weli howlgelyo shalduwan iyo kuwadana deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada dhexe meelaasi weliba dagaalo culus markaasiyo shakli shalgaleen xubno ku tirsan ururka al-shabaaba wasiirka wasaaradda gaashandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji weliba uu sheegay in howlgalladiiyo iyin haano deegaano badan lawareegahaya dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana khasaare xoogan lakadeersiya al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirjaraidka qabaday magaalada muqdishoya sidoo kale sheegay in howlgallada iyo markaas ciidamada iyo fuli doonaan deegaano kale oo ku tirsan dalka walibana uusan ka baaqay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya weliba saraakiila kale aniyo kordhiyaan dagaalka kudhiniga ee dagaalamayaasha al-shabaab lamadii toddobaad ee lahdhaafiya ciidamada dowladda iyo al-shabaab weliba dagaalo xoogan iyo markaas ka dhex marana deegaano xooskoyaw magaalada jowhar iyo degmada raagacile ee gobolka shabeellada dhexe walibana la sheegay in ciidamadii markaas la wareegan deegaano dhowre weliba dagaalamayaasha al-shabaab iyo ku xooganayana weli warkii raabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo ayaa markaas la dareertan dhegeystayaal magaalada muqdisho waa magaalada muqdisho caasimada dalka weliba kulanka weeldaday safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed ismaan al hamaadi iyo ergeyga gaarka ee weliba xogayaha guud ee qaramada midoobey inqaabilsan soomaaliya ambasador james swan iyadoo ku wada hadleen arrimaha soomaaliya mas-uuliyiintan wada kulmi inta kulanka socday lamada mas-uul weliba ay ku wada hadaleena arrimo ka saabsan sidii la horumarin lahaa iskaashigan dhexeeya imaaraadka iyo xafiiska u n k ee soomaaliya habka walqabadka wada jirka ee weliba lanka taageero amniga iyo xasiloonada dalka soomaaliya iyo arrimo dhowra oo weliba danta guud ee ka saabsan tan soomaaliya alahmaadi weliba uusan mahadnagay ergeyga qaramada midoobey qaabilsan soomaaliya ambassador james susan siduusan marwilban fadow xoojinta xiriirka ku dhexeeya safaarada imaaraadka iyo weliba xafiiska horor goboleedka igaad ee soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobey qaabilsan soomaaliya ambassador james susan yaa uu siina dhininshay ka ammaanay dadaalka isdabarooga ee weliba imaaraadka iyo markaas ka taageeraasa geedi socodka amniga iyo xasiloonada soomaaliya iyadoo mashaariicda horumarineed iyo weliba bani-aadamnimo iyo markaas ku filyahaen dhammaan gobolada shal duwan ee dalka soomaaliya qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya weliba ay ku caawiyaase dhinacyo fara badan aabahaata dowladda imaaraadka iyo dowladda soomaaliya dhowrkii sana ee weliba endadembe ee lahadhaafi waliba iyo hayn axaanu xiriirsho markaas faylahayna xisbiga kulmiya ee weliba haya talada somalilan iyo weliba sheegay in lamada xisbi ee mucaaradka ee weliba ucid iyo wadani iyo baalmaren xanaanka lankatanartamahaya guddoonka baarlamaanka iyo kan golayaasha deegaankaba ee somalilan hadalkan iyo waliba kuway kureed markii lamadaasi xisbiyo shalay iyo shaaciyan aniyo fadaayeen aniyo dhisan isbahaysiyo markaas ka fadaayeen iniyo wooda hogaanka golayaasha deegaanka iyo baarlamaankaba markaas kala tartaman xisbiga talada haya ee kulmiye cabdinaasir maxamuud xasan buuniya oo afhayeenka xisbiga kulmiye iyo sheegay in arrintaasi iyo baalmarsanta habkii dimuqraadigaha ee weliba markaas mudanayaasha lahandooradii guddoonshoon markaas andoorada lahayan weliba uusa hafayeenka uusa hadalshay intaas kasii daray in markaasi xisbiyadaasi weliba iyo baalmareen xanaanka weliba xisbinimo saasaatowna iyo weliba suuragalan hayna in markaasi xisbiga kulmiyo kala tartaman hanaanka wado dhisowka golayaasha deegaanka iyo weliba madad baarlamaan ee weliba xisbiga kulmiya weliba haya talada somalilan taasniya suuragalan hayniyeri isbaxaysiga lamid xisbi mucaaradka ee wadani iyo cid yakooyen yakooy yakooye maadaama weliba xisbiga weli aan halna aqlabiyad buuxda weliba ka helo kora xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba mada golayaasha deegaanka mila dhegeystayaal warka hiraabnimaysan ku dhuwansahay tan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhaba ee magaalada baydhaba inkiyaraan afar qof inkiyaraan afar sarkaal oo ku tirsanayay waaxda dembi baarista ee dalka libiya ayaa laka diliyay qaraha baabuur miineysanay oo weliba ku dhiibar kontarolo ka taala magaalada sahba ee koonfurta dalkaasi libiya madaxii waaxda dembi baarista booliska ee sabha ibraahim cabdinabi yaa markaas ku madaxay dadka laka dilay qaraxaasi weliba lan adeegsaday baabuur laha karori walyaabo qarax oo weliba laku filiyay bar control oo weliba kayaala ee magaalada sabha ee koonfurta dalkaasi libiya majaro koox sheegatay ama sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi weliba laka dilay afartaas sarkaale weliba kudhihi libiya baato weliba markaasi hanti badan mas-uuliyadahaasay sheegada in kooxaha kabarbar dagaalamow ee dalkaasi libiya guud ahaan dhegeystayaal warka heraabnumaysan kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhabo iyo antaa ka gabagabaysaana waliba warka mahadsan hasaaray xasan jookar cabdulaahi salaad iyo siina dareersiyahay dhegeystayaal intii warkan kulamada reedan kulamaan waliba siin ku tabaysaa si ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu